أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahay oo ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a sirdoonnada yuhuudda masar iyo midka shiinaha oo bilaabay inay ku hardamaan geeska afrika sawirro iyo xog cusub oo laga helay diyaarad maalmo ka hor shil ku gashay magaalada muqdisho maamullada shisheeyuhu dalka ka dhisay oo isku eedeeyey ajnebi jacayl qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heenno waxaa ka mid a wilaayada islaamiga ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dowlad diini ah u soo xirtay ciidanka xisbada ganacsatadaha iyo xirfadlayaasha degmada jilib ee xarunta wilaayadaasi munaasabadii gebagabadaha iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad inta badan barnaamijka faafareebka wararka caawa ku dhegaysan doontaan nuur cali warsame abuushayba ayaa barnaamijka igala qaybgelaya mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeenimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan sirdoonnada yuhuudda masar iyo midka shiinaha oo bilaabay inay ku hardamaan geeska afrika qodobkaas iyo kuwo kale oo xiiso badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abuushayba waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aynu hawada idinkugu soo marsiinayno waxa uu yahay sirdoonnada yuhuudda masar iyo shiinaha oo bilaabay inay ku herdamaan geeska afrika waa warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali mema waxayna warbixinta ku bilaabanaysaa sida tan warbixin ay maanta baahisay jariirad ay yuhuuddu leedahay oo la yidhaahdo globis ayaa soo bandhigtay aragtida warbaahinta caalamka ee ku saabsan doorka maamulka sahaynada siyaasadda adduunka gaar ahaan afrika jariidaddu waxay soo xigatay warbixin ay faafisay warbaahinta modern diplomatic oo sheegaysa in shiinaha iyo masar ay sanadkan labada kun lix iyo labaatanka bilaabeen howlgal sirdoon iyo diblomaasiyadeed oo ka dhan ah saameynta sirdoonka yuhuudda ee muusaad ee qaaradda afrika labadan dal ayay warbixintu sheegtay in ay xoojiyeen iskaashiga dhinaca sirdoonka iyo teknolojiyada si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa sahaynada iyadoo shiinuhu uu rabo in masar uu ka caawiyo inay dib u hesho maqaamkii gobolka sidoo kale labadan waddan waxa ay doonayaan inay iska kaashadaan ilaalinta marinada biyaha ee muhiimka ah sida kanaalka sweys baabalmandab iyo gacanka cadmeed waxaanu shiinaha oo masar siiyey qalab raadaar iyo nidaamyo dagaal oo elektronig ah warbixinta waxaa lagu daabacay yuro aasiya ayaa lagu sheegay in aqoonsiga yuhuudda ee somalilan uu yahay tallaabo istaraatiijiya maadaama somalilan ay ku taallo meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga adduunka oo saaran gacanka cadmeed iyo baabalmandab yuro aasiya ayaa sheegtay in tallaabadan ay yuhuuddu siinayso faa'iido istaraatiiji ah oo ay kaga hortegayaan saameynta iiraan iyo xuutiyiinta ee gobolka iyadoo warbixintu boorisay reer galbeedka inay ku daydaan israa'iil oo ay aqoonsadaan somalilan si loo dhiso ayay tiri xulufo cusub oo gobolka ah sidoo kale globis waxa ay soo qaaday warbixin uu qoray wargeyska new york times taasoo tilmaantay in aqoonsiga sahaynada ee somalilan uu geeska afrika ka dhigay goob ay ku loolamayaan quwadaha adduunku isagoo maraykankuna uu kordhiyey weerarada uu ka fuliyo soomaaliya taasina waxay ahayd warbixintii lagu qorayay webka somaali memo sawiro xog cusub oo laga helay diyaarad maalmo ka hor shil ku gashay magaalada muqdisho waa cinwaanka warbixin lagu qoray websayteka islaamiga calamada faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa diyaarad siddeed konton iyo shan rakaab ah oo shil gashay kadib markii ay ka baxday dhabaha diyaaradaha ku socdaan ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kuna degtay meel u dhow xeebta badweynta hindiya dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda way ka badbaadeen shilka inkastoo diyaaradda oo nooceedu u ahaa foker uu soo gaaray burbur aada u xogan hay-adda duulista hawada ee kooxda villa soomaaliya ayaa sheegtay in aan weli la ogaan sababta shilka keentay kaasoo dhacay talaadadii lasoo dhaafay oo tobanka februaayo labada kun lix iyo labaatanka ku aadanayd diyaaradda oo duulimaadyada gudaha ku howlanayd ayaa kusii jeeday gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya mid ka mid ah rakaabka oo wargeyska sharqul awsad oo uu soo xigtay ayaa sheegay in cabsi iyo argagax ay rakaabka soo food saartay markii ay diyaaraddu ku dhacday dhabaha taasoo markii dambe istaagtay meel u dhow xeebta wargeyska waxaa kale uu ka shanqariyey in diyaaradda oo ahayd nooca foker conton kana tirsanayd shirkadda star sky ay la kulantay cilad farsamo waxyar kadib markii ay kacday xogta waxay intaasi ku dartay in diyaaraddu ay ku qasbanaatay inay dib ugu laabato garoonka muqdisho halka oo ay ka siibatay dhabaha kuna istaagtay xeebta badda haddaynu halkaa uga gudubno warbixintii lagu qoray websayteka islaamiga ee calamada markana maamulka shisheeyuhu dalka ka dhisay oo isku eedaynaya ajanabi jaceyl waa warbixin lagu qoray websayteka rediowga alfurqaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo dhammaantood ka amar qaata shisheeyaha ku soo duulay dalka ayaa waxay markani bilaabeen inay isweeraraan iskuna eedeeyaan ajaanib jaceyl iyo weliba in midba midka kale uusan ka shaqaynin danta ummadda soomaaliyeed saacadihii lasoo dhaafay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa waxa uu bartiisa facebooka ku daabacay qoraal uu ku weeraray hogaamiyaasha maamulada la baxay puntland iyo somalilan ee ku sugan gudaha xindaabka xerada xalane kuwaas oo uu ku eedeeyey inay shisheeye jacayl u degeen halkaasi qoraalka wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa u qornaa sida tan waxay beereen nacayb waxay ku waraabiyeen qabyaalad waxay ku bacrimiyeen shisheeye jacayl waxay ku xayndaabeen aniga keliya la yidhaahdaa markaas ayay rabaan inay miro macaan ka gurtaan maangaabana waxaa hadalkani si deg deg ah uga jawaabay wasiirka warfaafinta maamulka la baxay puntland ninka lagu magacaabo maxamed ciidi dirir kaasoo wasiir fiqi ku tilmaamay mid jeebka ku sita shisheeyaha qoraal ciidi dirir oo isna soo dhigay bartiisa facebooka ayaa waxa uu u qornaa sida tan fiqi khilaafka siyaasadeed isaga iyo xukuumadda uu ka tirsan yahay ayaa asal u ah hasha geela cunta ee cabaado weeye shisheeyahana isaga ayaa afarta jeeb ku sita madaxweynihiisa ayaa mas-uul ka ahaa heshiiskii muuse biixi cabdi iyo abiy axmed ayuu qoraalkiisa sii raaciyey wasiirka warfaafinta maamulka la baxay puntland guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markanaan idinku wareejiyo cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka mahadsanid abusheyba عزا وفخرا سري قيد التراحي والقلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانشر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaagul waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowla diiniya u soo xirtay ciidanka xisbada ee gobolka islamarkaana kulan la yeelatay ganacsatada iyo xirfadlayaasha ku dhaqan degmada jilib xafladdan ayaa ahayd mid dowla diini ah loogu soo xirayay ciidanka xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dhinaca kalena kulan ay wilaayadu kula qaadanaysay ganacsatada iyo xirfadlayaasha ku dhaqan degmada jilib kaasoo ka dhacay gudaha degmadaasi ujeeddada kulankan ayaa ahaa gabagabada dowladda ciidanka xisbada iyo inay wanaajiyaan la macaamilka bulshada ay ka dhex shaqaynayaan dhinaca kalena waxaa ganacsatada iyagana lagala dardaarmay ka ganacsiga wax kasta oo ka soo horjeeda shareecada islaamka waxaana kulankan soo abaabulay maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimmadii dowladdan duruusta ka bixinayay islamarkaana munaasabadii gebagabada ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed balli sheekh jaamac cabdisalaan iyo sheekh cabdilfataax abu xamza allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad mudan na waafajiyey inaan wax isaga sheegno diintayada waxaad maqlayseen cinwaanka naadi rayaan arayaan waa albaab albaabada jannada ka mid a marka kale haddana waa rugni min arkaani lislaam ayuu soonka ku jiraa shantii tiire islaamka ku jiraa sanad walba dadka unbaa iska dhammaanaya oo tegaya nin baa dhimanaya qof baa dhalanaya laakiin munaasabadaas intay adduunya jirto waa jiraysa munaasabado fara badan oo jaahiligu ay lahaayeen tan laakiin waa mid ilaahay wato dayfkaasaa marka noo soo socda nabigana wuxuu yihi calayhi salaatu salaam albaabada jannada waa sideed waxaana ka mid a albaab layihahdo rayaan yadkhulu minhu asaa'imuun dadka saa'imiintaa geli doona faidaa dakhaluu markay galaan ukhliq falam yadkul axada gayrahum nin aan ayaga ahayn ma geli doono nabiga calayhi salatu salam saa liajligeeda maalinkaas khayrka badanaa nagu soo wajahan waxaan leenahay maalinkaas sidee baan u soo dhoweynaa sidee baan u qaabilnaa awalan dadkii naga horreeyey salafu hadihi alumma oo saddexda qarni noolaa nebigana uu ammaanay khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qarni waxaa u khayr badan anigu aan noolaa boqolka sano saxaabtii soo gashay kii xigey kii sii xigey saddexdaa qarni waxaa soo gala xataa a'imat lmadaahib ummaddan ummaddii toddobaatanaad ee ilaahay caalamka u keenay waana ummadahoo dhan midda ugu fadliga badan waxayna fadligaas ku heshay laba arrimood ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar macruufka waa isu sheegtaan munkarkana waad naga reebtaan waxaa markaa ilaahay mahadiisa ah hay-at lxisba oo ah hay-adda macruufka iyo munkarka u qaabilsan inay u istaagto magaalooyinka ay joogto oo xarakada wakiil uga ah ayaa barnaamijkan soo abaabushay jazahum allahu khayra aljaza laakiin dadka intooda badan markii loo yeero qof walba waxbaa ku taagan waxaa laga yaabaa dadka sujaarta markii loo yeero waxmaa laydin weydiin doonaa inay is yidhaahdeen laakiin bini aadamku waxaad ogtihiin wuxuu ka kooban yahay ruux iyo jasad jirka wax la cunay wax la cabuu rabaa laakiin jannat raxmaan oo lagu gelayo jidkan hadda aan isku boorinayno qashin dhanba looguma talagelin buuq looguma talagelin ilaa qiilan salaaman salaama waxaa ka mida jannadaas albaabadeeda albaabka rayaan ee dowradan ama cinwaanka la siiyey maanta oo la yidhi naadi rayaan oon u kulannay ilaahay subxaanahu watacala waxaan weydiisanaynaa inuu albaabkaas ehelkiisa naga yeelo walamru athaani nabigeenna calayhi salaatu wassalaam markii bisha ay soo dhowaato wuxuu dhihi jiray qad adallakum shahrun shahar baa idin soo hareeyey shahrun mubaarak shahar barakaysan weeye tuftaxu abwaabu اljinaan albaabada jannadaa la furayaa watuglaqu abwaabu الniiraan albaabada naartaa la xirayaa watusafadu maradat aljin wafii riwaayatin maradat ashayaaiin shayaadiinta kuwooda madax adag ee bini aadamka dhiba macasida u qurxiya munkarka ku rida maalinkaas waa ka tiinadaysan yihin waa fursa cadiimo malag baa naadinaya fi kuli laylatin وya baqya الkhayr aqbil وya baqya shar aqs waxaan awalan horta isku dardaarmayna waa cabsida allah subxaanahu watacaala ilahay qur'aankiisa uu ku leeyahay walaqad wasayna aladina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an itaquu llah waxaan ilaahay wuxuu yidhi waxaan dardaaranay ummada idiin dardaaranay ummatu muxamedey iyo idinka iyo ummadihii idinka horeeyey waxaan idiin dardaaranay an ittaquu llah inaad alle ka cabsataan id abuuray idin suureeyey idin nooleeyey idin dilaya idin soo saaraya inaad ka cabsataan walaalaya alla ka cabsigaas ruuxii ku dadaala waa ruux liibaanay adduun iyo aakhiraba meesha waxaa iiga muuqdaa da'yar aad iyo aad baan ugu farxay maxaa yeelay da'yartan wilaayaadka ku nool taxta raayat atawxiid laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu llah haddana macnaha muxaadaraadka iyo duruusta ajiibaysa haddana xooggooda ku shaqaysanaysa xooggooda isticmaalaya oo wax dhisaya waxaweye lugahooda iyo harqaankooda isticmaalaya waa wax weyn maxaa yeelay kuwii la midka ahaa waa kuwa badda ku daadanaya kuwa la midka ahaa waa kuwa miyaanka baddaas ku hafanaya weeyaan marka waa fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala yau idin waafajiyey macnaha tawxiidka iyo macnaha shaqada iyo siqada iyo isku kalsoonaanta waxa weyn weeye walaalayaal waxaad ogaataan xooggiinna aada isticmaalaysaan oo aada cunaysaan wax weyn weeyaan imisaa xooggooda arkila oo tuuga ku maqan walaalayaal oo gacmaha laga goynaya imisaa xooggooda hilmaansan oo xooggooda dayacaya oo gaalo ugu shaqaynaya imisaa xooggooda iyo caqligooda iyo fikirkooda hilmaansan haddana daroogo ku bedelanaya iyo waxaan qiimo lahayn laakiin xooggaagii xalaal ku shaqayso xooggaagii waalidkaa iyo reerkaaga ugu shaqee xooggaagii isticmaal wax wanaagsan weeye walaalayaal wax ilaahay lagu mahadiyo weeyaan marka waxaan isku dardaarmaynaa waa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala shaqada aada haysaan bulaalkeeda iyo horumarkeedu waxa uu ku xiran yahay dhammaanteen hadba sidaan ilaahay uga cabsano midka ciidda guraya hadduu ciiddiisa guro oo macnaha saddex lugood layda saaro oo shan doolar iyo afar doolar iyo lix dowcal shaqayso xalaal xoogga isaga xaaraan uusan ku darin kiniini uusan ku darin bilibili uusan ku darin balaayo uusan ku darin xooggaas isagaa ilaahay baa kuu barakaynaya xooggaaga haddaad dhismaha waxway ku shaqaysid oo waxaaga qaadatid adigoo macnaha tuugo iyo musbaar laxdo iyo caag iyo macnaha alwaax iyo midna ballanxumo iyo aadan ku darin maa axlaaha maxaa ka macaan walaalayaal xooggaaga haddaad harqaan uga shaqaysid harqaankaas lugahaaga ku kaxaynaysid dhididkaaga in la cuno walaalayaal waa fadli iyo wanaag waxay ka fiican tahay in adeerow ii dhiib waxay ka fiican tahay shaxaad baan kaa rabaa waxay ka fiican tahay gaalaan u adeegayaa waxay ka fiican tahay daroogaan cunayaa adduunkaan isdhaafinayaa waxaa inoo ballana ramadaanka inaan soo dhowayno waxaa inoo ballana inaanu ramadaanka si wanaagsan u soo naalla aqoona waxaa inoo ballana inaan shaqadeenna aan ilaalinno xumaanta ka ilaalinno iyo waxaan habboonayn waxaa inoo ballana alla kacabsiga inaan ku dadaalno hada wabilah towfiiq wasali allah wasalama calaa nabiyina maxamedin ikhwaani jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum tijaarada axkaamteeda iyo maxaanku idhaahdaa arkaanteeda iyo usuusheeda iyo ma aha waxa aan rabaa inaan wax ka idhaahdo laakiin waxa weeye un qodobo mucayan oo dhowr ah baan ishaaraynaa insha allahu tacaala qodob ka horeeya waxa weeyaan tijaaradu sideeda waa min afdal alacmaal waxyaalaha qofka ursaaqada ka raadsado ka kasbada meelaha ugu khayrka badan bay ka mid tahay marka laga reebo khanaa'imta jihaadka lagu soo helo wixii kale ayada iyo kasabka qofku gacantiisa maratay sacnada uu yaqaan iyo arrimahaas waa arrimaha ugu fadli badan nebiga markii la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam ayul kasbi adyab wuxuu ku jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam camalu rajuli biyadihi wa kullu beycin mabruur camalka qofku gacantiisa uu mataqaanaa ku qabto nijaarada iyo maxaanku idhaahdaa waxyaalaha sanaacaadka ah iyo camal beec kastaoo mabruur ahoo lagu baarinimo sameeyo oo qish iyo aan lahayn mataqaanaa iyo khiyaano aan lahayn marka nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa ganacsaday oo waad garanaysaa xilligu khadiijo intuuna guursan waa kii ganacsiga u baxay saxaabadii casharatu mubashirin intooda badan ganacsatay ahaayeen fuqahada qaar baa ganacsato ahaa abu xaniife iyo labadii imaam oo ka dambeeyey isaga ardada u ahaa maxamed ibn isxaaq ashaybani maxamed ibn xasan ashaybani iyo abu yuusuf labada imaamba ganacsatay ahaayeen baa la yidhaha saa darteed qofku majaalka uu ku dhex jiro isaga dadka ka yaqaan madaahibta marka ganacsiga laga hadlayo madhabka abu xaniifa baa loogu jecelyahy cabdullaahi ibnu mubaarak oo kale oo jihaadka iyo fanni walba ku horreeyey iyo fiqiga iyo diin oo dhan haddana intuu ganacsado iyo culimo badan oo cilmiga keliya iyagu dadka u sheega buu buu infaaqin jiray sufyaaniin iyo xamaadahin buu maaragtay biilka bixin jiray haddii lagu yihahdo isagoo layaama isagoo sanad walba xag iyo u taagan iyo mataqaana iyo jihaad nebiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam lian yaxtadiba axadukum xusmatan calaa dahri xoogaa qoryaa inuu dhabarka ku soo qaado midkiin ayaa waxay uga khayr badan tahay min an yas'ala axadan fayucdiihu aw yamnach qof inuu wax weydiiyo waxaa uga khayr badan xusma qoryaa inuu dhabarka ku soo qaato oo gato oo uu naftiisa su-aashiga kaafiyo saxaabadu intay qorya soo guraan kuwa ahlu sufahay bay haddana wax ka sii sadaqaysan jireen innaguna waxaa laga yaabaa haddii se la weydiiyo camalkaa jihaadiga maanta oo waajibka ah inuu dhibsado qofka markii la yidhaahdo shiikow wax bixi markii la yidhaahdo zakadii keen markii la yidhaahdo dhibaatii ku no waana maaragta camal waajib ah oo in lagawada tacaawuno ilaahay uu waajibiyey wey marka arrintaa ha loo dulqaatay insha allah qofku marka uu camalkiisa hagaajin karo beeciisa oo qishka iyo xaaraamta ka ilaalin karo waa markuu yahay qof aakh adduunya waxay tahay fahmaya adduunyada waa inuu xasuusan yahay waxa ay tahay adduunya waa shay xaqiir oo aan qiimo lahayn oo ilaahay u carooday addunya malcuunatun malcuunun maa fiiha ilaa dikra allahi wamaa waalaah ilaahay wixii uu jecel yahay inaan jeclaanaa la rabaa waxaan waa laynoo diray inaan kasbanno wax shaqayno waa laynoo diray oo nafteenna iyo ehelkeenna iyo ummadeenna aaman baahi tirno intii awoodeenna laakiin calaa xuduudiha xuduuddeeda mashruuca waa inaan la dhaafin qaar ka mid a ganacsatada iyo xirfadlayaasha degmada jilib ayaa iyaguna ka hadlay kulankan iyo dowladda isbarbar socday الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنا مقعي أنكو بلاوي أويس حاجي أو أن كمت أهي قناع ستادة دقمار الجلب آه، مكتب كحسبة قولك أو وعي قلين أو ماشي نقسيين أي آه، markaan hadda maxaa dhihi jiray aan ka hadlo waxyaabo badan aa laga hadlay oo ummadda dhibaato u keeni jiray waagi horena waa laga wada hadli jiray haddana waa lagu celceliyey dhowr jeer culamaa noo imaatay oo maxaa dhihi jiray oo ilaaha aayaadkiisa iyo rasuulka axaadiistiisa noo faahfaahiyey haddaanu nahay marka ganacsatadii degmada jilib waxaana laga rabaa waana qaadanay waxyaabaha marka hadda maxaa la dhihi jiray in loo istaago munkarka in la suuliyo macruufkana in la isfaro min addiinna waaye weligeennana waa isfari jirnay waana iska reebi jirnay munkarka haddana waan u taagannahay hadduu alla idmo insha allahu tacaala waxyaabaha marka la mamnuucay waxaa waye ninkii dukaan gadaayey burkii bariiskii sokortii saliidii inuu dadka ka ilaaliyo waxyaabaha dhaceen oo dadka dhibaato u keenaaya ee dadka dawada gadaaya oo kaleeto inay ka ilaaliyaan waxyaabaha dhacay daawada maxaa la dhihi jiray in maxaa la dhihi jiray kuleel aan lagu dilin oo meelaha farmasiyaasha in maxaa la dhihi jiray laiska qaboojiyo waa laga hadlay dharka xuxun sida kuwa dumarka qaata sida kuwa ragga qaata in wax fiican oo shareecada waaqafsan inay keenaan waana qaadanay dhammaanteen haddaanu nahay carwooyinka dadka gadaaya dharka dadka farmasiyaasha dadka maxaa la dhihi jiray dukaamada waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha gacmaha la gashto oo cayaalka yaryar dumarka ha noqdaan ama ragga ha noqdaan kuwa yaryar ay gashtaan oo maxaa la dhihi jiray calanka jubbaland koonfur galbeed puntland iyo waxyaabaha maxaa la dhihi jiray galmudug oo astaantaasi maxaa la dhihi jiray oo sharcigana maxaa la dhihi jiray kasoo horjeedo oo sharci diidan ayadana waa la mamnuucay hadda kadib in maxaa la dhihi jiray magaalada aan lagu arkin hadduu alla idmo sida baaruuda oo maxaa la dhihi jiray ilmaha dhagaha beelisay oo indhaha beelisay oo dad badan maxaa la dhihi jiray waa yeeli maxaa la dhihi jiray ku jajabeen oo ku murgaceen inta ka hore waa naloo sheegay intaasna maxaa la dhihi jiray awalba waan ka shaqeynay si macna loo suuliyo haddana waa ka shaqeyn jirnay hadda kadib waan ka shaqeynaynaa hadduu alla idmo insha allahu tacaala wabillahi towfiiq بسم الله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده بسم الله anigoo ah ganacsatada ku nool degmada jilib waxaa meesha naloo qabtay muxaadaro iyo wacyigelin oo noo waceen maktabka xisbada jubbada dhexe meeshaan waxyaabo fara badan ayaan ka faa-iidnay waxyaabahaasoo ka mid ah dhararka waxyaabaha dhacay in qofka loo dulmiyo waxyaabaha sheeyada xun la qariyo qofka wax xun sameynayo aada qarisid inaad muujisid qofka adiga sida kuwa xisbada macnaano dhex socdana wixii dhiba dhaco aan u sheegno wixiina amrana aan qaadano aan u dhugnaglaano waxyaaba ina faraan sidii salaada ah waxyaabihii sheeyadii xunxun xilli oo ramadaan aana soo wajahan waxaa kaloo nala booriyey in aan sadaqada badsano oo waxyaabo aan sadaqaysano abaaraha iska jiro gacanta aan isqabsano waxyaabo fifiican ayaa naloo sheegay anaka aakhiradeennana anfacayso waana qaadanay si fiicanna waa lanoo waaniyey waanadaasna kuwii na anfaca ilaahi hanaga dhigo waana qaadanay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ama bacdu salaam magacaygu waa maxamed abuukar maxamed oo loo yaqaano waxaan ka hadlayaa waxaan u hadlayaa harqaanleyda waxaa maktabka xisbada ee jilib ay waxaa noo qabatay wacdi ayaa noo qabatay wacyigelintaas oo ah xagga ramadaaniga xagga maaragtay harqaanka toladiisa qaabkan wax u taleyno haddaan harqaanleynahay qaabkan wax u tolayno dharkaan tolayno dhar tolidda inay waafaqsanaato shariicada islaamka ayna waafaqsanaanin tolidayni dhaqanka macnaha gaalada oo kale inayna ahaanin dhaqan waafaqsan inuu ahaado shareecada sida cabaayadaha xijaabka markaan tolayno xijaabka waa la yaqaana xijaabka waa iska weyn yahay laakiin dhibka meeshuu ka taagan yahay waxaa cabaayada la tolaayo cabaayada gabadhu inaan lagu dhejinin marka la tolaayo cabaayo waasac aho oo nafaas aho oo shareecada waafaqsan inay ahaato taasaan wacyigeliyey anigana waan qaadanay maktaba xisbada jilib waanu qaadanay marka kadib marka waxaa kale haddana naloo qabtay nalagu wacyigeliyey ramadaanka ramadaanka marka in macnaha lasoo dhaweeyo bil barakaysan waay bil khayraysan waay in si fiican loosoo dhaweeyo xumaanta laiska ilaaliyo waxyaalaha wanaaga ee lagu dadaalo xumaanta dadka macnaha laga reebo ilaahay subxaanahu watacaala laga cabsado xumaana haddii la arko dadka loo sheego war sheygan waa xun yahay la dhaho wanaagga la faro qofka wax faray asigana ilaahay uu ka cabsado oo ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu ka reebay uu ka reebtamaado wixii oo farayna u yeelo marka taas ayaan ku wacdigelinaya asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacey waa aadan fuundi waxaan ooli waayageli xisbida oo jilib marka wixii oo xumaan eh inaa macnaa wixii xumaan eh li- oo laka reebo wax wanaag eh in lisfaro saasaan inoo sheegay xumaanta xumaanta la dhuuro wanaagga laga dadaalo wixii fuunda eh oo musbaar jeebka ku shubadaayaan oo nin sheegan ogayna dhan mala rabo ma'ana alwax jab eh la qaadayo oo ma'ana nin shan aan ogayno adan ilaahayna ka aragoyo ada qaadadaaso malfadoy safiita gabalaa soo herti safiitadan gabal way nin shan maka aragoyo iyo dhahaas qaadadaas gurigaa jeysadaas waxas dhan waxas dhan aruurtaa kabiilasa aruurtaa waqtiyaada kabiilo waxas dhan wal haaran ee waa ilaahay haaranteeyo salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo munaasabadda lagu soo maamuusay ayaa iyaguna kelimaadkooda halkaasi ka jeediyey waxaan kaloon u mahadcelinaynaa maktabka xisbada ee gobolka ee kulankan soo qabanqaabiyey hawshaan insha allahu tacaala isku soo dubriday aad bay u mahadsan yihiin waa hawsha loo igmaday inay hawsha macna ka shaqeeyaan oo dadka micnaha wanaagana la faro munkarkana la reebo maanta waxaan macnaha kasoo qaybgalnay xirfadleyta ee degmada jilib ee sida xarqaanleyda iyo fuundiyaasha guryaha dhisa iyo dhammaan dadka ka shaqeysta micnaha waxaa laydinku yeeray waa dardaaran iyo buurin bil rabalaan ayaa inoogu soo socota bisha rabalaan waxay u baahan tahay qaabilaad in wanaag lagu qaabilo micnaha insha allahu tacaala lasoo dhoweeyo bisha khayrka lagu dadaalo xumaanta macnaha insha allahu tacaala la- macnaha la sii daayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih macnaa wa- nabiga xariiqin dheer buu saa intuu micnaha u jeexay ee wadooyin kalena waa ka bixiyey macnaha wadadii toosneed waa tan fattabicuu raaca walaa tattabicu subula wadooyin fara badan baa jira sida micnaha xumaanta iyo fisqiga iyo daroogada iyo waxyaalo badan ayaa soo gelaayo marka insha allahu tacaala waxyaalahaasaan in laiska ilaaliyo xooggiina ku shaqaysanaysaan xooggaa haddaad ku shaqaysato waxaad xoogaa ku shaqaysatayna qaybna aad sadaqaysato qaybna micnaha ilmaha oo ku ko- oo aad macnaha ku korsato macnaha ajar iyo xasanaad baad ka helaysaa Insha- saas ayaa loo baahan yahay
dhammaan waa idin salaamahayaa ee maktabka xisbada waxaa nasiib ah inaad dalkiina maxaan ku raha wax ka raadsanaysaan waa nasiib agow kuwa idinka la- idin la mid ah waa kuwaan maalin walba gaalada hunguriga u doonto oo shalalka ah oo meesha daadsan shalay aad ogtihiin kontonaa dhimatay daraas waad ogtihiin maxaan ku raha meesha la yidhahdaa kudhaa waxaa ku dhimatay ba- saddex boqol iyo hayay gaal buu hunguri u doontay idinkana maanta xaggeed hunguri u doonateen talada iyo tawfiiqdu ilaahay idin sii waa tashateen inay xooggiinana ku noolaataan arladiinana ku noolaataan hooyadiina aabihiina agtadana aad ku noolaataan ayagana aad noolaysaan ilmihiinana aad noolaysaan waa nasiib ilaahay idin sii wey bal horta taas ku alxamdulilaysta amni buu ilaahay idin sii raayo tawxiid buu ilaahay idinku hoos noolaysiiye yaa heli kara nin subixi cashir qaadanaya habeenkii maxaan ku rahdaa kitaab dhegaysanaya maalinkiina maxaan ku rahaa xooggiisa ku nool harqaan ha tasho makaanik ha noqdo maxaan ku rahaa gaari ha xirxiro guri ha dhiso fuundi ha noqdo bijaaj ha cayri war ninkii maalinkiina shaqaysanaya habeenkiina wax baranaya adduunka xaggee laga helay kuwii ilaahaygi subxaana qaadira intuu maxaan ku rahaa idiin soo adeeji wixii aan ku jirnay naga saaray dhibaatada arta naga dulqaaday ayagii maxaan ku rahaa haddina wax na baraayo la warkaalaya war kitaabka alla u imaada war aayad qur-aan siyaasada war xadiis siyaasada war tafsiirka qur-aanka dhegaysto kuwna leh oo amniga nagana sugaayo habeeniya maalintaas maxay naga mudan yihiin mahad celin inaan la shaqayno inaan maxaan ku rahdaa ayaga laftooda ilaalino inaan garab istaagno halka dollar oo soo shaqaysa inaad nus dollarna ayaga ku taageertid nus dollarna maxaan ku ihahdaa aad adiga cunta ood ilmahaada iyo awlaadaada siisa ma naga suurowdaa inaan intaan beeraha falana saddex meelood intaan meel u dhigno haddaan rabno laba meelood annaga aan dhiganna meel aan aan jihaadka ku taageerna ma naga suurowdaa harqaanka aan taloonayn agoo ilaahay baa noo barakaynaya midka faryaamada ah kan fuundiga ah kan maxaan ku raha makaanikaha ah kan harqaanlaha ah dadka waxay iskugu jiraan maxaan ku rahdaa xirfadley fara badan ay iskugu jiraan war walaalayaalow nafsadiin ha qayaanina ummadda maxaan ku rahdaa maxaa aad ku dhex nooshihiin oo islaamka oo amnigiina sugaysa oo idinkugu yeeraysa wanaaggana ha qayaanina inta idin dhashay oo idin soo tarbiyaysay kulligiin culumaad wadatiin hadda markuu wadaadka aayadda dareerinaya kulli maxaan ku rahaa waad la wada horiseen wuxuu ilaahayna bari dalkanaga meel ka nacfi badan adduunka ma jiro hadday beer tahay hadday xoolo tahay hadday maxaan ku rahdaa wiil baa meesha sarqaan dhigtay boqol gabdhooda maanta u imaaday boqol nin baa u imaaday dhar baa laga tolanaya fitashaariyaa laga tolanaya maxaan ku rahdaa waa kan caaw asagoo maxaan ku rahdaa xawshow gaxsan buu ciddiisa u hoyday war ilmaad yarew nasiibkaasoo alla nasiiye gaal sidiisaba meeshaan ku aragna sii daraata ku dhacday ka daran aan ku dhigno ugu dambayn waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish isagoo si guud uga hadlay kulanka iyo dowladda loo soo xiray ciidanka xisbada ee wilaayadda jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو كما قال عليه الصلاة والسلام أولا الله يانم هدعينا سبحانه وتعالى الله إن قد يدن مسلمين إن سوى فتشي خير كان نعمة ما كان كجرنه الله سيانم هدعينا سبحانه وتعالى بعد حمد الله وحنم هدعينا يا ولا لها مكتب حزبنا جزاكم الله خيرا وسوق من قابيي دورة أن قيمها بدن اللو قبتي ولا لها مكتب xisbada guud ahaan kadibna kulamo ayaa la socday oo loo qabtay ganacsatada iyo xirfadleyda guud ahaan iyagana loo qabtay dadaalka iyo juhdiga ay walaaluhu bixinayaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana watacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu daro dowradan si guud waxaa loogu magac daray nidaa u rayaan istiqbaali shahri ramadaan shicaarkeeduna waxaa weeye yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya ashari aqsir saad ka garanaysaan magaca iyo mataqaanaa iyo shicaarkaba ramadaan yaa inagu soo wajahan biidn illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahayna waxaa weydiisananaa subxaana wa tacaala inuu ina gaarsiiyo kuwa ka faa'idaysta inugu dara sidaa darteed ciidanka xisbada waxaa loo qabtay dowro saddex maalmood socotay dowradaas waa ciidanka loogu diyaarinayey sidii ramadaan ay uga faa'idaysan lahaayeen bulshadan ay ugu khidmayn lahaayeen maadaama ay ka shaqeeyaan al-amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ay ka shaqeeyaan khayrka ay ka shaqaynayaan ummadda si ay mataqaanaa si wanaagsan oo sida ugu habboon ugu xikmadda badan ugu wanaagsan ay u qaban lahaayeen ayaa walaalaha loo diyaarinayey jazaahumullahu khayran dowladaas si wanaagsan oo qiimo badan iyo u dhacday duruus fara badan way ku qaateen duruusta la sii aadayay u fara badneyd waxaa ka mid ah xusnul khuluqi dabeecadda wanaagsan siday mataqaanaa ugula dhaqmi lahaayeen bulshada walaalahooda muslimiinta waxaa ka mid ah duruus caafimaadka ka hadlayso oo dee caafimaadka bulshada iyo muslimiinta ay mas-uulka ka yihiinoo ciidanka u yihiin ay u taagan yihiin sida ay uga dhex shaqayn lahaayeen waxaa ka mid ah fannu tacaamul maca naaska si ay ula tacaamuli lahaayeen kontarooladay dad kula tacaamulaan suuqyaday kula tacaamulaan dadkay macruufka faraan qamaanta ay ka reebaan marka sida ugu wanaagsan ummadda lagula tacaamuli lahayaa lagu tawjiihinayay iyo dhiigga muslimka inuu xaraam yahay oo dee qofka caskariga ee muslimka ah ee mujaahidka ah ee macruufka fara ee munkarka reebayo isagoo wanaagga ka shaqaynaya inuusan dhiig kelin oo uusan qof muslima dhibaato u geysan iyada qodobada lagala hadlaya iyaduna ka mid ahayd duruusta faraha badan ayay walaaluhu qaateen kadib duruusta iyo tawjiiha la siiyey markuu soo dhammaaday waxaa xigay kulamo lala yeelanayay oo maktabka uu la yeelanayay qaybaha kala gedisanaya bulshada sida ganacsatadoo kale ganacsatada waxa ugu badan ee lagala hadlaya waxay ahayd maadaama hadda ramadaan ay na soo qaabilayso biidni illaahi tabaaraka watacaala oo ummadda muslimiintana ay u diyaar garoobayaan ciidda libaaska iyo dharka ay dadka muslimiinta qaadan lahaayeen inay dadka u keenaan zaya islaamiya qurxoon oo aada u fiican gabdhaha muslimaadka xijaabka asturan ee wanaagsan ee mataqaanaaye biriqa iyo mataqaanaaye khafiifka aan ahayn inay u keenaan ragga muslimiintana ay u keenaan gabdha iyo wiilalba dad dhar u kalmo wanaagsan inay u keenaan ayaa lagala hadlayay waxyaalaha lagala hadlaya waxaa ka mid waxyaalaha ummadda berihan ku soo badanayay shacairka u ah qowmiyadaha iyo qabaa'ilka iyo arrimaha noocaas oo kale ah inaan bulshada muslimiinta loo keenin oo beryahanna waxaad arkaysay mataqaana calamo ama mataqaana waxyaalo gacmaha la gashado sida mataqaana katiinada oo kale camala oo dadku mataqaana qabaa'il iyo qowmiyado calaamada uga dhigteen arrimaha noocaas oo kale ah inaan la keenin waxaa ka mid ah waxyaalaha noolaha ee mataqaana xayawaanaad oo furuud ku ciyaaraan oo loo keeno ama fardaha leh ama masaska leh ama lo'da iyo waxyaalaha xayawaanaadka kale lamidka ah oo wixii oo dhawaaqayo noolihii ah inaan guryihii iyo dadkii muslimiinta dhexdooda aan la keenin ayaa laga toojihinayay calaamadaha gaaladu ay leeyihiin sida calaamadaha kirishtaanka iyo arrimahaasoo dhan oo shareecada islaamka aan ku wanaagsanayn inaan ummadda loo keenin oon laga iibinin ayaa ganacsada laga toojihinayay dhanka kaleetan inay ku dadaalaan inay iska ilaaliyaan ribada beenta iyo xaraanta iyo waxyaalaha shareecada ay ka xarimta inay iska ilaaliyaan kasabkooda xalaasha ay ku dadaalaan waxyaalaha ugu badan ee lagala hadlayay ka mid ahayd meelaha ciyaalku ay ku ciyaaraan oo baaruudda iyo waxyaalaha qarxa iyo waxyaalahan wax guuro oo mataqaanayo qofka muslimka dhibaatada u geysan kara iyo ashyaada noocaas oo kale inay iska ilaaliyaan wax wanaagsane caruurtanada muslimiinta akhlaaqdooda iyo iyo jirkooda baan dhibaakeenayn inay u keenaan weye taasaa lagala hadlayo sidoo kale xirfadleyda oo ay timajarayaashu ka mid yihiin ayaa iyaguna laga tawjihinaya dadka muslimiinta khidmada ay u hayaan timaha markay u jarayaan inay si wanaagsan u jaraan oo qofka timihii loo simo meelna inta la xiiro meelna la gaabiyo meelna aysan dheeraanin oo timo siman oo sida shareecadu ay ogoshahay in timaha loogu jaro iyo tawjiih noocaas oo kale la siinaya iyo nadaafadda meesha iyo caafimaad han inay ilaaliyaanoo waxyaalaha dadka loogu jaro ay noqdaan wax caafimaad qaba oo bab qaba inay noqdaan sidoo kale walaalaha ka shaqeeya harqaanada oo rag iyo dumar bale iyaguna inay ilaaliyaan akhlaaqda ee lagu yaqaano dadka muslimiinta oo dadka markii wax loo tulayo mar waasica in loo talo oo dhab ku dhigan aan loo talin in qofka markii la cabirayo dadku hadday kala duwan yihiinoo aysan mataqaana ajnabi kala yihiin in mataqaana qofka cabirayo uu noqdo qof dee ehel u ah hawshaa qaban kara oo aan ajnabi ka ahayn inuu noqdo weeye akhlaaqdaasoo dhan in la ilaaliya ayay u baahan tahay walaalaha iyagoo xirfadleyda yoomigooda ka shaqaysta sida fuundiyada dadka lamidka ah iyo xamaasha oo de mataqaan ramadaanka dhexdiisa qoraxda iyo kuleelka ku shaqeeyo shaqadooduna ay culus tahay iyaguna waxaa laga rabaa de shaqadooda inay ilaaliyaan oo rabbigoodna ka baqaan ramadaankana soonkiisa dee waajibkii ku yahay shaqada iyo culayska iyo cadceedda ay ku shaqaynayaan aysan ku khallifin inaysan ramadaanka ka tegin si guud tawjiihaas ayaa la siinaya ganacsatada iyo xirfadleyda intaa kabacdi insha allahu tacaala guud ahaan waxaan u dardaarmaynaa dadka muslimiinta bisha ramadaan ee nagu soo wajahan in laga faa'iidaysto waa shahri cibaado ah oo ilaahay subxaanahu watacaala cibaado ugu talagalay oo dadka muslimiinta laga rabo maalinkiina inay soomaan habeenkiina ay u istaagaan cibaado iyo allabari iyo dambi dhaaf qiraa'aadka qur-aanka la badiyo waa shahri jihaad waa bil mataqaanaaye bilihii jihaadka lagu yaqaanay muslimiinta nebiguna calayhi salaatu wasalaam dagaaladii uu galay kuwii ugu waaweynaa ee ilaahay nasriga iyo guulaha ku siiyey bisha ramadaan dhexdeeda ayay dhaceen waa bil jihaad oo marka dadka muslimiinta khaasatan raggu inay mataqaanaa u istaagaan sidii jihaadka iyo furmaha ay u buuxin lahaayeen weeye waa bishii istikfaarta oo ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa ugu dembi dhaafayay qof kasta oo dembaabay oo dunuub galay waa bishuu ilaahay subxaana watacaala cafin lahaa u dembi dhaafi lahaa waa inaan istikfaar la nimaadno ilaahayna cafis aan weydiisano subxaana watacaala u toobadkeenno waa bishii raxmadda iyo naxariista dadka muslimiinta waxaa laga doonayaa weliba ramadaantan waxay ku soo aaday iyadoo awaar iyo xaalad jira oo dad badan oo muslimiina maanta ay ku nool yihiin biyo la-aan iyo baadla-aan ay ku nool yihiin inaan isu naxariisanno insha allahu tacaala dadka walaalaheena muslimiinta iyo dacafada loo kaalmeeyo oo gacan aan ka geysano sidii dadkaas ay u heli lahaayeen raashin iyo biyoba ay u heli lahayen inaan gacan ka geysano dadka magaalooyinka idinla degan ee deriskeeda la ahno qof walba inuu deriskiisa ka warqabo xaaladda uu ku nool yahay bishaan marka waa bishii laisu kaalmeyn lahaa haddaan inagu isu naxariisanno isu kaalmayno ilaahayna subxaanahu watacaala uu inoo kaalmaynayaa inahaas ayaan u dardaarmaya guud ahaan dadka muslimiinta وجزاكم الله خيرا وحن إلهي ويديسرنا سبحانه وتعالى إن رمضان إنا قارسيه إلهي إنه نقدر قوة كفا إذا استوى الله أقبل عمل كوناكسر إليه ماذا الله نقدر بشأن إلهي وحويد سرنا بشي نصرنا إيه فتوحات إيه تمكينك إنه إلهي إنه قدره عدوغا مسلمين تاني قصور جيدين لدنا لما ينا إنه إلهي قعمه إنه كوها لاويا إلهي ويدي سرنا kuweena xanuunsan allah inoo caafiyo kuwa dhaawaca ahee bukaanka ee naga jiifan ilaahi subxaana watacaala caafimaad degdeg allah inoo siiya wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaanillah
إننا نلمح فجر